baarlamaanka iyo madaxdiisa iyo shacbi weynaha reer puntland iyo wixii kaloo soomaaliya oo dhan in wafdiga halaka socda oo aqalka sare ka socda senatoorada waxay u socdaan ajenda khaasa weeye oo gaara oo lagu soo magacaabay oo ku saabsan in shanta gobol oo ay ka kooban tahay dowladda dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalk oo soomaaliya hadda maanta wakaal virginia insha allah waa jiraan meelaha qaarkood markii ay intaasu maanta loo kala diray war la qabaa xiisa ma leh xogaa waa ogtahay khilaaf inuu jiro dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka golaha iskaashiga shirkii kismaayo afartii ilaa sideedii weesooyin baa qubtay khilaafyo kalena waa jiraanoo maamulada qaarkood gudahooda ah maanta halkaan intaan joognay aanu isla sheeg sheegaynay way jiraan mar haddii doorashooyinku soo dhadhawaadaanna haddee kuwo kale oo iska way iska jiraan oo dab laiska shidshido meelaha qaarkood doorashooyinku kusoo dhowdhow yihiin arrimahaasoo isku beegbeegmay baa maanta wafdigan loo soo diray inay xoogaal ku noqdaan gobol walba ama state walba arrimaha siyaasadda oo ka jira arrimaha amniga arrimaha bulshada federaalismka federaalismka systemkii federaalismka ah oo soomaaliya ka hada qaaday maanta dowladihii ay dhammaystiran yihiin wixii iyaga aan weli kusoo biirin mooye waan rajo ka qabnay insha allah mustaqbalka wadahadal inay ku imaan karayaan waxa weeye in ay fulinayaan waajib dastuuriya qodobka lixdan iyo koowaad oo dastuurka wuxuu sheegayaa faradiisa koowaad in xildhibaan kasta danta guud maslaxadii ka saaran tahay waajib danta guud oo dalka in waajib ka saaran yahay oo u qumaan markay waxaas ay yimaadaan wax unqaldan ay yimaadaan inay uqumaan gaar ahaan marka lixdan iyo koob qodob artikalkaas ama qodobkaas faqraddiisa saddexaad xil gaara wuxuu ka saaran yahay aqalka sanadka ah